xili maamulka caasimada galmudug ee dhuusamareeba iyo sidoo kale shirkada dhisaysaya dhismaha suuqa laamiga ee dhuusamareeba heshiiska rasmiga kala sixdeen laguna din maalmaha soo haatan uu si rasmi u bilowdo qorshaha dhismaha wadada laamiga ah ee dhuusamareeb dhex mara ayaa ganacsada caasimada galmudug ee dhuusamareeb arrintaas soo dhaweeyeen waxayna sheegeen in ay dhaqaalaha deegaanka sare u qaadi karto islamarkaana ay fursad weyn u tahay ganacsta ahaan in ay helaan wadooyin hagaagsan laamiga dhismihiisa wax badan iyo caqabado badan oo deegaanka ka jiray ayuu ka saari doonaa oo ugu horeyso transportationka oo aada u adkaa gaar ahaan markii roob u do waxaa dhici jirtay in ay kala xirmaan gawaarida iyo isku socod gawaarida iyo dadkaba ay xandhimaan taas meeshu ka saari doonaan rajeynaya sidoo kale wuxuu kor u qaadi doonaa dhaqaalaha sababtoo ah waxaa imaan doona dad badan oo infastarisa waxay maalgashan doonaan laamiga markii la dhiso laamiga hareerihiisa guryaha ah kirada iyo rintiga ka soo gala dadka milkiilayaasha guryahana kor buu noqon doonaa waxaa sidoo kaleeto uu meesha ka saari doonaa waxa loo yaqaan trafic jamkii ka jiri jiray wadooyinka magaalada haddii main road la helo oo aad u wanaagsan oo hagaagsan waxa uu meesha abuuri doonaa fursado ganacsi oo cusub sidoo kaleeto waxaan rajeynaynaa in uu wax badan ka qabto amniga marka waana soo dhaweynaynaa haddaynu naha ganacsatada iyo bulshada ku dhaqan magaalada dhusmareeb in la helo laami ka saaro caqabadii ka jirta deegaanka waxaana rajeynaynaa laamigaas haddii heshiiskii maamulka degmada iyo kambaniga brush ay kala saxiideen oo dhaqan galo in wax badanoo faa'iidaa mataqaanaa ay deegaanka ugu soo kori doonto midda koowaade laamigu waxaa waaye ganacsiga deegaanka hadduu dhisan yahu fududeeyaa oo markii hore wakhtiyo badan qaadan jirtay in safarku deegaanka yimaado oo kale xili dhow ayay mataqaanaa badeecada dadku u imaanaysaa laamiga gudaha magaaladana sida la sheegayo dhismooyinkaas laamiga markuu ka bilaawdana bilicda magaalada iyo mataqaanaa iyo ganacsiyo badanoo hor leh inay mataqaanaa laamiga hareerihiisa ka furmi doonaan ayaan filaynaa marka aad ayay u wanaagsan tahay waana soo dhaweynaynaa caqabado xoogan ayay ku qabeen sida ay sheegeen ganacsada caasimadu burburka wadooyinka oo ay qayb ka tahay in xiliyada roobka ay hoos u dhacdo tirada macaamiisha maadaama aysan haysan macaamiishu wadooyin hagaagsan kuwa oo u suurtogelin kara in ay soo gaaraan si ay wax kaga iibsadaan ha caqabad badan baynu ku qabnay waxaa ka mid ah tusaaleahaan haddii roobku maalinta uu do-oo kaleeto biyihii waxay fadhiisanayaan meherada horteeda jidadkii bay fadhiisanayaan titana dadku inay kusoo gaaraan aad bay u adkaanaysaa marka meeshaasi waxaa waxaa noo dhexayn jiray xayndab annagii macaamiisha haddii la dhiso laamigaani oo drinagesiga meel oo ay ka baxaan biyaha oo aad loo maaray waxaan rajaynaynaa in ay caqabadda meesha ka saaraan mar kasta dadku waa isku xiran yihin deegaanka haddii caqabad ay qof ka mid a haysato deegaanka dadka ku nool annagana saamayn bay nagu yeelanaysa haddaynu nahay ganacsatada haddaynu nahay bulshada deegaanka waxaa muhiima inaynu ka qayb qaadanno wax waliba oo nooga soo aado laamiga dhismihiisa awl ayaynu hore u gabnay oo aynu dhiso weyna laamigeennii haddii maanta naloo dhisahayo waxaa muhiima inaynun caqabad ku noqonin dhismaha laamigaasi haddii uu ku soo aado dhisme ama meherad ka mida deegaanka magaalada meheradaheeda waxaan dhihi lahaa qofkii iskale meheradaasi inuu la shaqeeyaa maamulka degmada iyo maamulka gobolka taasi oo uu sahlaa in laamigaasi si sahlan uu ku dhismo haddii shakhsiyan annaka xarumaheena meel ka mid uu ku so-aadeen waxaynu diyaar u nahay inaynun intii looga baahdo aynun ka guurno oon ka saarno qaybta waddada kaga soo aaday qof kastoo bulshada ka midana saasaan ugu baaqi lahaa
is leedahay ganacsiga isku socodkiisu sidan uu kasii kordhaya oo ganacsiyaal kale ay kusoo kordhaysa haddii waddooyinka xaafadaha iyo kuwa magaaladaba la hagaajiyo
si fiican ganacsiyada mar kasta oo ay helaan jidad fiican transportationka uu sahlanaado dadka ay si sahlan kusoo gaari karaan ganacsiguu badanayaa si gaara haddii marka laga tago main roadkan haddii xaafadaha wadooyin kamida la dhisana waxaa badan doono ganacsiyada xaafadaha ku yaalla oo yararka ah ayaa badan doono marka wax badan buu ka bedeli doonaa dhaqaale ahaan bulsho ahaan bilicda deegaanka si waliba wuxuu u yeelan doonaa rajeynayaa positive impact waxaan rajeynayaa marka ilaahay ha inoo sahlo
waa sax de xiliyada roobabka kaleo kale waxaa waaye dee macaamiil badanoo kuwa imaan lahayd inay mataqaanaa biyaha laamiga fadhiyo oo kale ama wadooyinkaan hadda aanan dhisnayn oo kale inay mataqaanaa ay kaaga mataqaanaa mataqaanaa ay isku wemaa waayaan taasaa kowka
guud ahaan bulshada magaalada dhuusamareeb ayaa ka warsugaya heshiiska ay kala seexdeen maamulka caasimada galmudug iyo shirkada bruj ee lagu wareejiyey dhismaha wadada laamiga ah ee dhuusamareeba